السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها إله مسكينك لدلي إله نحريصه إله دم داف إله عذاب تقبري عذاب تنارت إله ككل إله جنة قلي إله دتكي وكتغي samar iyo iimaan ilaahu ka sii midda kale walaalayaal waxayna weydiini dadkan gaaras ku nool culummo iyo caamo iyo akhyaar iyo madax iyo kulli makayra mas-uuliyiin baa dadkan dadkan xasisana dadkan maxay ahaayeen oo laba intay iskaga imaato ruuxan muxuu ahaa iyo intuu ka socdaa iyo yaa wadaa iyo ujeedadiis maxay wahay aan dhehayn muxuu ahaa dadka noocan oo kale ee sin lagu dilay ee masaakiinta eh ee iska xamaalatada eh ee waayeelada u badan almost lixdan konton way gaarayeen ilaa maalintii lasoo bilaabo ad ogtiin annaga meesha la yidhi alfaaruuq laba nin baa nalooga dilay ilaa muddo dheer bay sheekada soo socotay bikoona waa lagu dilay oola madiina lagu dilay meel hebel oo batrol stationaa lagu dilay iskuulaa lagu dilay dadkii waaridiyaasha ee iska caadiga ahaa xisaab iyo cadad male inta la dilay meesha la yidhaha madoogaasha oo raad ka baxe niman baa batrol station madoogaasha ku yaala bay habeenimo jabsadeen ninkina way dileen wajwanka ahaa lacag afartan kunna way ka qaateen nimanka iyaga ahay ninka dileen waa gaari ka beer raaceen wasiye lagu socdo madoogaasha habeenimoha xilli ama mawsoob nimanka iyaga ahaa marka ceeldheere ay maraayiin baa la qabtay askartii baa arkeen nimanka kor bay gaari ka saarnay dareewalkan ma fiirinin dhaqaadan bay dhaheen waxdan shilimaad yar unbuu ka qaatee nimanka haddii la fiiriyo waa naf iyo dhiig korkooda oo dhanba waa lala degay nimanka waxaa lay dhib bay geystay madoogaasha la socdo war xalay wax dhib dhacay nin waaridiyaa lagu dilaa rebeer petrol station lacag afartan kunna waa laga qaatay nimankii sidii haddii la dhahay lacagtii waa laga helay afartankii kun inay nimankii ninka dileen oo baxsanayeen ay yihiin aa la ogaaday marka nimanka iyaga haddaba meelay ku dambeeyeen cid kas haysa cid kale ma leh aniga waxaan nimankaas intii la qabto beriga iyada eh waxaan idhi intii la qabto ma dhowin waqti baa laga joogaa la xanuujiyo ilaa iyo wixii dad dilaaya iyaga dabada ha loo uxiro hana sheegaan cidda soo dirsatay cidda adeegsanaysa waxay yihiin ujeedadooda qasadkooda ha la ogaado laakiin maalin walba qof la iska dil maskiin oo iska xamaalato oo ilmihiisa ciddiisa la agoontayn arrintaas sax ma aho nimayow ilaahay ha u naxariista ninka weyne odayga aanu qalla xalay booliftiin baa lagu dilay dhibka noocan ahna aad buu u batee una soo nonoqdaa mar walba markii muddo la joogo nin baasaa loo dilay arrintaa iyada halayska arko halou dhaga qaado mas-uuliyiintii madaxdii odayaashii culummadii waxgaradkii arrintan ha laga dhidhiiyo allah ina barakeeyo adduunka beryahan qabiil kasta oday buu leeyahy qoos aan oday lahayn magaaladan gaarsa ma jiro sida annaga annahoo kale qabaaisha kale ee nala degan sidaasoo kale bay odayaal ay u qabaan marka ha la iskaga imaado ha la isweydiiyo odayaashooda loo yeero ha la waraysto ha la yidhaha waxan muxuu ahaa ujeedadiisa maxay tahay qasadkiisa muxuu yahay annaga soomaali inta badan caadadeenna waxaana lagu yaqaanaa qof cuqdo waan u dilaynaa aana waa loo dilay laakiin iskama dilaya qof iska maskiin oo sidaa kan arrintaa ujeedo badan iyo qasad badan baa leeyahy dad baa waxaan wataa ha la iskaga imaada dowladdan ha lala kulmo oo ha la weydiiyo iyadan laazim information iyo war way un haysaa qoladanaba sugidda shir ha lala galo halfadhi ha la qalqaaliyo ha la waraysto qoladanaba sugidda district security committee qolada la dhaho halala kulmo shir halala galo shicib shicib maaragtay dhib uma geysan karo dowladda aa joogta oo shacabka loogu talagalay u kala taliso marka allahayna barakeeyo dadka masaakiinta dhiigooda meel cidlo yaan lagu daadinin dhiigoodana yu hadur noqonin yaana dan laga geli waynin ha la ogaada arrintaas insha allah annaga diyaar baana anytime wixii talo iyo tusaale caqli ah inaan ka qayb qaadano